waxaa maanta guud ahaanba gobolka maroodi jeex ka bilaabmay diiwaangelinta codbixiyaasha iyadoo mas-uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda somalilan ay iska diiwaangelinayeen goobaha kala duwan ee diiwaangelinta gudoomiyaha xisbiga mucaaridka iyo cid injineer faysal cali waraabe ayaa isaguna maanta xarunta hay-adda shaqaalaha dowladda somalilan iska diiwaangeliyey iyadoo ay uhelinayaan qaar ka mida saraakiisha sare ee xisbiga mucaaridka iyo ciida gudoomiyuhu intii aanu u gudbin qolkii la iska diiwaangelinayay waxa uu bulshadii kuyuuga ku jirtay ka codsaday in ay ka aqbalaan inuu ka horeeyo waxaanay yidhaahdeen gudoomiyaha ayaa markii uu soo diiwaangeliyey afaafka hore xarunta hay-adda shaqaalaha kula hadlay warbaahinta waxaanu sheegay alxamdulilah rabcaalamiin wsalaatu calaa sayidina mxad sal allah alih waslam horta ilahi mahali subxana watacaala ilaahay mahadi weeye ilaahayga raxmaadka noo furay horta ayaan ugu mahadnaqanay subxaana watacaala waa inaan shukriga badinaana haddaad doonaysa inaan raxmaddu inoo timaado waa inaan isjeclaanaa isasalaanaa iscafinaa maanta waa farxad bay iga tahay farxadii badnaa hore ee soo mari jireen halkan u iman jiray maalintii ugu horreysay ugu farxadda badnaa waxay laba kun iyo mataqaanaa labadii maalinta halkan ka footeynayey ee dowladaha hoose oo lalahaa dhici maysa doorasho doorashadeed u horreysay dumanaadaheed maalintaas waa igu farxad weyneed maantana waxa weeye farxad kale weeye innagoo maanta diiwaangelintii mar inaga dhimatay dib u soo noolaynay hadda gobolkii ay tahay afraad mar saddexaad afraad marayso alxamdulilah rabbilcaalamiin hakiskanu hakinay ilaahay subxaana wataala waa kaa raxmadiina siiyey marka hadda waa farxadaha isdul saarsaaran ee isdul saarsaaran ee cadowga ku naxayo ee gacal ku farxayo ayaa way ilaahay subxana wataala u dambaysana oo ah ictiraaf somalilandna ilah weyna gaarsiin doona subxaana watacaala dhallinyartiinaas inaa mustaqbal yeelataan inaa qaran yeelataan ee dantiina ku jirta inaa qabiil yeelataan dantiina kuma jirto qabiil uf dhah uf qabiil dhah meel idin gaarsiin maayo baasboor idin siin maayo shaqo idin siin maayo scholarship idin siin maayo qaran anuu sideed toban jir baan ku tegay scholarship jaamacadda ku gal dowladda iga bixin jirtay daftarka iga bixin jirtay diyaaradeed bixin jirtay dowladba waxa lagu noqdaa qabiil wax laguma noqdo qabiilka iyo dowladdu meel ma wada galaan waa cudur ilaah cudurka naga saar subxaanahuwatacaala caleykum waraxmatullahi wabarakatu gudoomiye waxaad tahay gudoomiyaha ugu codaynta badan sidaad sheegta aduu xisbigaaguna waa xisbigii dimuqraadiyeedta inaad sidee ku gaadho doorashada ayaad filaysa doorka waa doorkeyga insha allahu tacaala doorkan doorashada muran kuma jirto fuudka ku xidhan tahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaridka yucid injineer faysal cali waraabe oo maanta iska diiwaangeliyey xarunta hay-adda shaqaalaha somalilan tan iyo kulan dambe waa anigoo maxamed midhiq oo idinku dhaafaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu